Maamulka degmada Hodan ee gobolka Banaadir oo kaashanaya shirkadda Kheyr Qabe ayaa olole nadaafadeed ka sameeyey xaafado ka tirsan degmadaasi. Ololaha nadaafadeed ayaa looga gol leeyahay soo celinta bilicda magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha degmada Hodan Cali Faarax Axmed iyo Maxamed Cali Dheere oo ka mid ah maamulka shirkadda Kheyr Qabe ayaa ka waramaya ololaha nadaafadeed ee laga sameeyey degmada Hodan.
waxaan halkan isugu nimid waxaan nadaafad ka sameynaynay waddadan tarabuunka ilaa shaneema nasar ilaa isgoyska tarabuunka guddoomiyaha waaxda octoobar shariif shaqo wanaagsan qabtay ka sokow dadka deggan ganacsatada deggan iyo dadka kale degaankan tarabuunka runtii dhibaato weyn ayaa ka jirta oo ah in dhulkii la degay kabacdina aan waxba laga qaban qof meeshuu degan yahay siduu raba u degay oon waxba ka qabanaynin guryaha dheerdheer ee magaaladan laga dhisay ee aan loo dhisin boosaneerada sida macnadarada loo dhisay dhammaantood waxaa lagu xiray swiijkii magaalada waxaa lagu xiray waxay ku sii daayeen biyihii waxay ku sii daayeen boosaneeradii annagoo iskaashanayna degmada hodan waaxdan waaxda nadaafadda iyo shirkaddan kheyrqabe waa sii wadi doonaa nadaafadan inaan ka shaqayno sidaasoo kale ugu baaqaa shirkadaha ku yaalla iyo hoteelada iyo meherada waaweyn ee ku yaalla degmada hodan inay qayb ka noqdaan nadaafadda uga fiican oo dhul dhagaxaad ka qaado qodax ka qaado waa waxa ugu fiican oo ad yeeli lahayd waxaa la rabaa inta kaleeto ilaahay wax u dhiibay kula daarmayaa ama farayaa inay ayagana sidoo kale yeelaan annagu marka mar walba waxaan u taagannahay waa howshaas